waxaan u baahanahay tacasihun yaanaan ku jirin in ficil lala yimaado oo waa dad nala mida ooliga naga liita aan la dagaalana oon u tagno taas waxaan odhanayaa dowladdu tacsida faraha badan aan iska dayno on hawlgalno annaga reer jubbaland waxaa noo dheer maxay tahay dagaal dheer oo nagu keliya oo annaga shabaab aan ishaysano oo mareegti ah waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno dagaalkaas inaan qaadno oo aan soconno waan hubaa inta inagaga dhimata fadhiga inayna socod inagaga dhimanayn waxaan ku darsanayaa maanta waxaa aada looga shanqadhiyaa axmed madoobe dagaal buu galay wuxuuna rabaa doorashada marar badan horena waan ka hadlay in doorashada la dagaal baa lagu jiraa lama geli karo waxaan rabaa inaan idiin sheego cabdishiid cali sarmaan ka mida mise cabdisaaq xaaji xuseen waa ninkii yidhi gacantana codkaan ku ridayna dagaalkii lixdan iyo afartii kanna waan ku codaynaynaa buri cabdirashiid tanna waan ku dagaalamayna annagoo dagaalka ku jiro ilaahumaa meesha ugu dambaysa la jiro yaa electionka jubbaland u dhacayo haddii ilaah yidhaahdo la codaynayaa cidda kusoo baxda ay mas-uuliyadda qaadanaysaa dagaalka iyo iskuma xidhna doorashadu dib baa loo jiidi iyo kanaa lagu samaynaya ciddii wax isku haysana iyadaa sideeda u imanaysa markaa taasina aan ku talagalno tii cabdirashiid cali sharmaarke ee lixdan iyo afartii u yihi gacantana waan ku codaynaynaa tanna xabadaan ku ridayna waxaa lihi cabdirashiid ow doorashada maanduul budhigna ama maan dagaalka joojina ilan dagaal baan gelayna taasay ahayd taa markaa iyadana waxaan rabaa inaan dadka u sheego su-aalaha noocaasa in laga daayo dadka weydiinta la weydiinayo